In ka badan soddon arday ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay Jaamacadda Hiiraan ee Beledweyne sanad dugsiyeedka laba kun shan iyo labaatan laba kun lix iyo labaatan kuwaasoo ka mid ah ardaydii ka qalin jebisay imtixaanka dugsiga sare ee dowladda federaalk Soomaaliya. Ardaydan ayaa waxa ay ku biiri doonaan kulliyadaha kala duwan ee bixisa jaamacadda sida caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo culuumta kale ee jaamacadda laga dhigto. Ustaad Axmed Maxamed Nuur, maamulaha jaamacadda, ayaa markaasi ka warbixiyey fursadan waxbarasho ee ay siiyeen ardayda.
waxaan soo dhoweyneynaa ardada cusub ee sanadkan kusoo biiraysa jaamacadda hiiraan runtii ardada way kala duunaayeen sanadkana waxaan bixinay minxo oo maaragtay aan ugu talagalnay dadka duruufaysana aad marka waqtiyada la daala dhacaayo een, kasoo qaxay gobolada kaleeto iyo degmooyinka kaleeto ee gobolka hiiraan minxooyin maarata u qaasaan siinay oo maarkaan ugu talagalnay ee jaamacadda u fidiso waana arki doonta hadduu alle idmo qaarkooda kaleetana diyaara olanahay oo maaratan weli way taagantaho minxadaas waa siin doonaa weliba minxada aan siinay kumaana xirin keliya in kuuliyad hebela ku qasbantahay baro ee waxaan oga dhignay kuuliyad alaale kuuliyaduu rabo inuu barto waxaana intaas u samaynaynaa ardadaas maanta duruufahaas haddaad dhacayso waxbarasho la-aanteed intay uga hari lahaayeen waxbarasho inay yihiinaan qiyaasinaan dadkii dalkan beri madax ka noqon lahaa dalkan badbaadin lahaa wax samayn lahaa maanta inay daroo aad noqdaan wayna dhibaysaa xanuunan ugu haysaa sidaas darteed jaamacadda waxay garwaaqsatay in ardadaas maanta looga faa'iideeyo jaaniska ayna wax bartaan marka mixnada amaanta sanadka aan bixinay waxay iskugu jirtaa mataqaanaa loogu talagalay profesor warfaa muumin allah u naxariista profesor axmed muumin warfaa madaxiisa marka aan lagu bixiyey minxada boodhka jaamacadda iyo dhammaanba way wada ogyihiin marka ka faa'iidaysi wacan weli kuraasaa ka maqan waxaa loogu talagalay mataqaanaa sanadkan in la bixiyo minxada ugu badan soddon arday ayaa loogu talagalay in la bixiyo oo mataqaanaa xitaa aan laga qaadaynin wax adar jaarjis ah ay firi tahay waana ardada ugu badan ee duruufaha la daala dhacayo iyo ardada degmooyinka gobolka hiiraan kasoo barakacay oo wax ku soo bartay Dhankooda qaar ka mid ah ardayda ka faa'iideysta ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan fursadda waxbarasho ee la siiyey.
waxaa kamid ah ardada sanaddan jaamacadda lagu soo dhoweeyey waxaan baran rabaa kuliyadda accounting maamulka oo mahad celinaya sida calaana lagu soo dhoweeyey waxaan ka mid ahay een, jaa- ardayda jaamacadda hiiraan waxaan lacag- lagu soo dhaweysay lacag la-aan eh, waxaana baranayaa a t waxaan ugu mahad celinaya maamulka waxaan ka mid ahay ardayda lagu soo dhaweeyey sanadkaani ardayda een, jaamacadda hiiraan oo lagu soo oo lagu soo dhaweeyey si lacag la-aan ah si free ah waxaana baranayaa kuladalaa maamulka iyo macalimiinta